kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqoliyo siddeetaniyo afraad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno doorka sadaqada ama kaalmadu ka qaadan karta nabadda iswaafaqsanaanta iyo wada noolaanshaha bulshada xilli ay bilaabatay bisha barakaysan ee ramadaan sadaqada ama kaalmada la siiya dadka danta yar waxay qayb weyn ka ciyaartaa cibaadada oo ilaahay subxaana wa tacaala sida weyn u ammaanay sheegana in lagu heli doono abaalmarino aad u weyn taas oo jirta ayay haddana kaalmaynta dadka danta yar waxay qayb weyn ka ciyaartaa nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada bisha barakaysan ee ramadaan waxaa aad u kordha sadaqada noocyadeeda kala duwan oo la siiyo dadka masaakiinta ah warbaahinta iyo goobaha kala duwan oo ay bulshada ku xiriirto ayaa waxaa lagu arkaa dhallinyaro iyo dad kale oo si weyn ugu ololeynaya in la gargaaro dadka aan wax badan haysan
waa sidaas maxamed tiim dhallinyaro ah oo la yidhaahda afuri oo hel laba ajir oo muqdishii labada shabeelle ka howlgala ayaa ka mid ah kooxaha dhallinyarada ah ee sida weyn u kaalmeeya dadka danyarta ah waxaan la xiriirnay cabdiweli yaxya cali madaxa tiimka afuri oo hel laba ajir oo aan ugu horreyn weydiinay su-aasha ah sidee ayay kuugu dhalatay inaad qayb ka noqoto caawinta dadka danyarta ah xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan maxaase dareenkaaga aada u soo jiitay si aad howshan raxmadda leh u qabato aad iyo aad aad u mahadsan tahay fakirka ah in howlaha samafalka bisha barakeysan ee ramadaan aan ka qayb qaato waxay igu dhalatay markaan arkay dad badan oo bisha barakeysan ee ramadaan aan heli karin waxay ku anfuraan dhanka kaleetane ka muslimiin ahaan fursad ay jirto oo dadkaas lagu caawin karo maadaama bishii barakeysneeda ramadaan lagu guda jiro qofkaas miskiinka ehe la caawinayane ajar laga helayo la afurinaayo sidaasna dadka markaa loogaga dhaadhicin karo labadaas dareen marka laisu geeyo oo dadka caawimaada ka qayb qaadanayo dareen aan dhankaas wax looga dhaadhicin karo iyo dadka caawimaada u baahane bishaas aan lagu fiirsan karin darxumada marka lisu geeyo ay igu dhalata fakirkaas laba lama dhihi karo lianna qoys ayaad ka kortagaysaa oo barakacayaal ah oo caruur haysta dab aan u shidnayn waxba aan hayin kuu sheegayo xiliyada maqribadii ay soo dhow yihiin inay markaa kaamam ay feel u galaan meel waxbadar lagu kariyo wax yarna markaa ay soo qaataan marka qoyska dareenka xaaladaas ah ku sugan oo aan ku filanaynin markaad ka dul tagtid oo badar ku filan oo dhammaystiran oo nooc waliba leh raashinkii aad u geesid oo farxad isaga kala bato qaarkood farxad ay la ilmeeyaan qaarkood maanta dham kuu duceynayo moodo xitaa inaanay kuu duceynin kuu mahad celinin waad dareemi kartaa marka waxyaabaha marka dareenka halka ka abuurmayo sidee ayay hoosha sadaqada ee aad haysid qayb uga tahay nabadday wada noolaanshaha bulshada deegaanada ku dhaqan waxay qayb kaga noqonaysaa nabadda iyo wada noolaanshaha qofka hadmaa la gargaaro la caawiyo oo hadmaa ay korodho kalsoonidiisa oo bulshadiisa uu ku dhex nool yahay uu ku qabo hadmaa markaa noloshiisa ay culays iyo waxla-aan ay food saarto qof baahan geedkama baabto waxbuu raadinayaa marka dariiq kastoona u maraya oo noloshiisa uu ku dabooli karo taasna khataray keeni kartaa inuu wax dhaco inuu wax hado marka si looga badbaado ammaanna looga helo nabadna loo helo deegaanka marka iscaawimaadda waxay abuureysaa jawi nabadgelyo oo qofkaas baahan ee baahidaas wax waliba ku kalifi karto oo khatar ah inuu u bareero in markaa uu ka weecdo insha allah
sidee ayay kuugu suurta gashay inaad la xiriirto dadka deeqbixiyaasha ah ee maalgeliya howsha aad haysid
warbaahinada ayaan u isticmaalaa khaasatan warbaahin aan xubin ka ahay oo markaa dadka khadadka teleefanada si toos ah loogu furo kadibna baraha bulshada warbaahintaas ayaa markaa lagu baahiyaa marka idaacadda risaale iyo tvgeedii ay dadka inta badan markaa naga soo raacaan oo barnaamijkane halkaas dadka loogaga baahiyo waa maxay hadafka aad jeceshahay inaad howshaan ka gaartid
awalan bil cibaado waaye inaan allah subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaano oo aan uga faa'iidaysano fursaddii ahayd midka wax bixinayo iyo anigoo isku xiraayo iyo dhammaan walaalihii markaa ka qayb qaadanayo man fadara saa'ima qofkii afuriyaa qof sooman kaana lahu mithlu ajrihi waxa uu helayaa qofkaasi ajar lamiid ah ajarkii qofkii saa'imka ahaa ee uu afuriyey hayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'a iyadoo qofkii saa'imka ahaa ee la afuriyey aanan marka ajarkiisii waxba laga naaqusinaynin hadafkeena ugu weyn ama hadafkeyga ugu weyn ee barnaamijkan aan u qabto taas waaye waxa kaleetee markaa xigi karane waa arrimihii bani'aadinimada oo dadkaas markaa la caawiyo loo gurmado iyaduna waa ahdaafteena kaleenta waaye ugu dambeyn ma noo sheegi kartaa laba tusaale oo ah waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ama ku farxad geliyey intii aad waday hoosha sadaqada ah
sidaan warkayga ku bilaabay bo waxyaabihii ugu farxadda badnaa oo aanan iloobaynin oo mar waliba oo aan ku faraxno oo hadda bishaan lagu guda jiro anagu waxaan sameynaa marka hore adeegi marka aan diyaarino oo aan gadno mararka qaar waddooyinka ayaan dhex marnaa waxaan dhahaa matalan maamo kale intaan arkaynaa waxaan dhahaa ka waran bishaan wax kugu filan oo raashiina haddii aad heli lahayd qoraxdan ma ka hergeli lahayd mise maalin walba inaad soo fariisatid dad qaarkoodoo lagu xanta inay xirfad u tahayna way jirtaa ciyaadan billah marka qofku wuxuu ku leeyahay bil iska dhaafee toban beri ama isbuuc waxaan ku mooda haddii aan helo isbuucaas guriga kama soo baxayo ku leeyahay markaa dareenkiisa aad tijaabisid kadib baa waxaa leedahay marka insha allahu tacaala bishaan wax kugu filnaan ku wadnaa uu ku amini weynayaa qofka raashinkiiyaad markaa tusinaysaa waxaad leedahay gurigii nagey diyaar waaye sidaasaad guriga ku tage guriga markaa tagtid qofkii oo waxaa arkaysaa ilmo yar markaa isku soo dhaafay ilmihii ku soo yaacayo dareenaa kugu dhalanayo qofkan hadda soo hoyaaday oo aabbo soo shaqa tago kaleento waaye maamooyinkan wax ka dambe aan jirin ilmahaas waxay suganooyihiin maamadan wixii markaa wadooyinkaas ay kasoo qaraabato ay suganooyihiin marka maamo wax yaroo oo qaraab ah laga sugaayay oo raashiin dhammaystiran oo ciddaas laga yaabay weligood inaanan bil loo adeegin laga dulgeeyo ilmihii markaasay farxayaan maanta dhan biniiskii ku dul wareegayaan burkii saliidii waa amini weynayaan marka adiga markaa fiirinaysid dareen aan caadi ahayn shucuur aan caadi ahayn ayaad halkaa ka qaadaysaa runtii dareemada noocaas oo kaleente ayaa igu farxad badan waxyaabaha isoo jiita marka haddana waxyaabaha kaleeto dhanka kale markaan ka fiiriyo oo iyadana cajaa'ibta ah oo isla dareenka xambaarsan isla qofkaasa arkee qof kaleetoo buush ku ag leh ku soo baxaayo ay leedahay haddana dhib ma laha waan ku wada anfureynaa waa waan wada barakeysanaynaa marka waa dareen cajaa'ib ah aan la qiyaasi karin waayey fariintan u dirayo waxa waayey in ay hoos fiiriyaan dadka ku hoos nool ay fiiriyaan ay caawiyaan gargaaraan attakaaful alijtimaaci bulshadu inay isxambaarsato ayay adduunyadan ku dhisan tahay saad ka warqabtid marka hay-ado oo samafalayaal ah ayaa kasoo gurmada qaaradka qaarad waxay u socdaanna waa bani'aadanimo iyo naf bani aadama in la badbaadiyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa cabdiweli yaxye cali madaxa kooxda afuri oo hel laba ajir oo taakulaysa dadka danta yar xilliyada ramadaanka iyo ciidaha oo barnaamijka tubta nabadda u warramayey waxaa sidoo kale noo suuro gashay inaan waraysanno faaduma cali iimaan oo ka mida koox dhallinyaro ah oo ka shaqaysa sidii dadka danta yar loo gargaari lahaa waxaana weydiinney sidee ayay howsha sadaqada ah ee aad haysid qayb uga tahay nabadda iyo wada noolashada bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya abal magacayga waa faadimo cali imaan waxaan ka socdaa somaali gaales rights development organization waxaana ka ahay guddoomiye arrimahan bulshada in badan ka shaqeynaa khaasatan arrimaha haweenka iyo caruurta inaan caawino haddana waxaa lagu gurjayaa bir sooman oo ramadaanka taasna waxaan sameynaa barnaamij la dhahay furi walaalkaa sooman aan haysanin wax ku afuro marka in badan waxaan sameynaa contribution dhexdeena iska aruurinaa iyo shirkadahana waa u tagnaa oo warqada codsiyaa u geynaa oo maamooyinkan ilmaha agoonta haysta mase maamooyinkan oo haystanin inay wax ay ka afuran in badan habeenka horta caawina oo afuri u sameynaa iyo waayiliinta aan haystanin wax ay ku afuraan marka in badan waxaa naga caawiya wasaaradaha dowladda wasiiriinta u shaqeeyo hay-adaha iyo bangiyaalka iyo ayaa codsiga warqada aan u diyaarsanaa oo ka socota ururka Somali Gala Strike Development Organization
ma nala wadaagi kartaa tusaale xiise leh oo ku saabsan sida howsha gargaarka dadka danta yar u abuuri karto wada noolaasho ka dhexeeya bulshada wallaahi tusaale fiican aan kaa siin karaa bulshada haddaa loo adeegna in badan waxaa u adeegnaa haweenka iyo caruurta aan haysanin wax lagu caawiyo mase ay istaaquleen karin xilliga soonka leh ahaatee aan soonka marka laga baxa leh ahaatee marka taasna waxay sameyn in bulshada dhexdeeda ay trust building waxaa la dhahaa is-aaminaad haweenka dhexdooda oo wax isqabanaya haweenka dhexdooda oo isdooda waxaas dhan waxaa kaas aad mase ka bilaawdaa in aan waxqabad badan aan u sameyn bulshada baahiyaal badan u bardhigin annaga soomaali ahaan markaan maamaha aan kugu sheego farsiyada merari faaro biyaasan foorma dhagaawseeraan gacan wax jira wax gooya marka bulshada dhexdeeda hadday iskaashato oo anaga dhexdeena aan contribution aruurino mase bulshada aan caawin waxayba imaanaya in oo adna ajar ka hesho oo ilaahay dartiisa u caawiso bulshada dhexdooda tan kalena waxaa qof kasta oo arrintaa u sheegtana ku damqana wuxuu ku leeyahay barnaamijkan aad barnaamij fiican waay maxaa ku dhiirigeliyey adiga iyo asxaabta kale inaad caawisaan dadka saboolka ah inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan sidee ayayse bulshada uga faa'iidaa howshiina so anaga in badan waxaa u doodnaa mase aan wax qabana arrimaha habeenka marka aan aragnay dhibaatooyinka in badan waxaa haysta habeenka waxaa arkay gabdho aan ilmaha lagu furay ama lagu dayacay aan la siinin wax beel ee waxaasi waxaa arkay maamooyin oo haysta ilmo agoone aan haysan wax oo dabkooda ay ku shataan waxaasoo kale markaan aragnay waxaan ugu dhay inaan bulshadaan si falantiiraan ugu shaqeyno in badanna waxaa dadka oo dawaaleysan caruurta iyo waayiliinta iyo habeenka u badan bulshada dhexdooda marka waxaan go-aansan inaan dadkaas u adeegno ah wixii karaankeenaan u qaban
aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal-taasina waxay ahayd faadumo cali iimaan oo ka mid ah koox dhallinyaro ah oo ka shaqaysa sidii dadka danyarta ah loo gargaari lahaa welina dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda ha yeeshee markaan waxaad ku soo dhowaataan hees ka hadlaysa soonka
asxaabta raacne sooma ramadaanta safkii nebigiiyo aqoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta cansiraadka moodne sooma ramadaanta sakaratalmawdkiyo su'aashina kiriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta
waa hagaag dhegaystayaal intaasaan uga gudubnay heestaasi ka hadlaysay soonka waxaana intaas noogu dhammaaday barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cusmaan iyo anigoo ah faa'ise cabdiwarsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysa
naga salaamad yeeshee soma ramadaanta waa bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshee soma ramadaanta